dowladda turkiga ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka taageerayso waxsaarka dhinaca beeraha wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya mudane saciid ciise oo la kulmay dhigiisa dalkaasi turkiga ayaa sheegay in ay ka wada hadleen sidii wax soo saarka beeraha dalka soomaaliya loo xoojin lahaa wasiirka beeraha ee dalka turkiga axmed ashraf fakiba ayaa xusay in dalka turkiga uu diyaar u yahay in la caawiyo soomaaliya islamarkaana lagalaga taageero dhanka wax soo saarka beeraha soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka ugu hodansan ee wax soo saarka dhanka beeraha ee geeska afrika waxaana laga maarmaan ah in looga faa'iideeyo ummadda soomaaliyeed sidaasi waxaa yidhi wasiirka beeraha ee dalka turkiga sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordigan uu horay u booqday soomaaliya dhowr jeer islamarkaana ay muhiim tahay in la xoojiyo xiriirka wax soo saarka ah ee dhanka beeraha ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah dhanka kale wasiirka beeraha ee soomaaliya ayaa la kulmay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee hay-adda tika ee dalka turkiga taasoo mashaariic dhowr ah ka wada dalka soomaaliya waxa uuna sheegay in ay ka wada hadleen mas-uuliyiintaasi sidii loo kordhin lahaa mashaariicda hay-adda tika ay ka wado dhulka soomaaliya si kastaba dowladda turkiga ayaa ka mid ah dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya islamarkaana ka taageera dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada